wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed ayaa magaalada baraawe kusoo gabagabaysay tababar ku saabsan maareynta saldhigyada booliiska oo loogu talagalay taliyaasha iyo ku-xigeenada saldhigyada booliiska koonfur galbeed tababarkan uu socday muddo saddex maalina ayaa saraakiisha lagu baray cashiro la xiriira habka maareynta saldhigyada agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed maxamed yaasiin cabdulaahi ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay horumarinta aqoonta saraakiisha koonfur galbeed tababarkan markii ugu horeysay tababar noociisa oo kale lagu qabto gobolkan shabeellada hoose gaar ahaan caasimadda dowladda koonfur galbeed baraabo wafdigan inta soo gaaray waxaa qeyb ka ahaa saraakiil kala duwan ka socday qeybtan gobolka shabeellada hoose taliyaal saldhig iyo taliya xigeenno intuba iyo saraakiisha ka howlgasha degmadan baraawe oo ah caasimadda iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya tababarkan tababar bilow ah waaye hadduu ilaahi raa soo taliyaha idin kula dardaarmeen waxaa inta ka faa'iideen inaa xarumihii iyo steeshinadii iyo rugihii aa ka imaadeen aa kula laaban doontaan hadduu ila heraa ciidankii iyo maadaama idinkii saraakiil u warshaqeynaysa aad tihiin keliya dhowr dhowr faa'iidu leeyahay tababarkan midka koowaadoo saraakiisha kala duwan ka howlgala saldhigyada gobolkan shabeelle hoose degmooyinkiisa kala duwan inay isku arkaan kala warqaataan isbartaan waxaa laga yaabaa inay taleefano iskula hadli jireen tan koowaad taas waaye tan labaad aqoontii iyo way aragnimadii qof walba saldhig ku heeyey in la kala faa'iiday tan xigtana casharadii iyo waxyaalihii muhiimka ah meesha laga jeedin iyadana qayb ay ka ahayd marka hadduu ilaa yaraa tababaradan iyo waa siin joogteen doonaa hadduu ilaa yaraa hadday noqoto saraakiisha guud ee saldhigyada hogaaminaya hadday yihiin baarayaashii hadday yihiin sakshano kala duwan ciidanka booliiska wuxuu leeyahay waaxyo kala duwan ama qaybo kala duwan hogaanka taraafikada hogaanka dambi baarista hogaanka turbataariyada hogaanka miina baarista macnaha hogaanadaas oo kan xirfadaha goonigoonida mar kalena waa gaari doonaa hadduu ilaa hera gaashaanle cabdi ibraahim taliyaha ciidanka booliiska maamulka koonfur galbeed ayaa saraakiisha loo qabtay tababarka faray inay si hufan ugu adeegaan bulshada maalmahan waxaa noo socday tababar degmada baraawe saldhigyada shabeellaha hoose dhammaantood tariirankan oo wasaaradda amniga soo qaban qaabisay ayagana waa u mahad celinayaa anagoo idinku kalsoon oo aqoontiina ku kalsoon kartadiina iyo dadaalkiina aan ku kalsoonay haddana waxbarasho ma dhammaato inaas wax sii kororsanno maalin kasta maxaa la yidhahdaa iyo waqti kastaba waa wax wax loo baahan yahay waaye waa intaad maxay joogteen maalmahan waxa aad aqoon kororsi aad qaadateen inaa fadhiyadiina aad kula noqotaan in maxaa la yidhahdaaye shaqadiinii halkiisii aad kasii wadaan waa soofa la yidhah waa la soofayaa mogtahay toreyda markii la tumo haddana mar labada waa la soofayaa marka soofu waay tan maxaa la yidhaha dad soo shaqeeyayo oo oo maxaa la waaye arag ah oo aqoon leh oo saldhigii soo hogaamiyey aad tihiin tababarkan ayaa wax badan ka bedeli doona aqoonta saraakiisha loo qabtay